dowladda federaalka oo weli ka wada magaalada caasimadda ee muqdisho oo loola ganacsatada soomaaliyeed looga saarayo suuqyada ganacsi iyadoona sababo uga dhigtay inay diideen lacagaha baaddo ay ku soo rogtay ciidamada dowladda federaalka ayaa goor sii horeysay suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho kusoo rogtay culaysyo iyadoona qafilo ku xirtay goobaha ganacsi ee suuqa xamarweyne ganacsatada suuqa xamarweyne oo maalmahan ay dowladda federaalka handadaad joogta ah ku haysay ka gadaal markii ay ka diideen lacagaha baaddo ay ku soo rogtay ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixiyey waxa ay dowladda federaalka u beegsanayso dad dhallinyaro ah oo qunfullo iyo qoryo isla wataa oo ay hor socdeen oo suuqiina maxaanku arbusheen oo suuqa ay xidheen arrintaasaan cabasho ka nahay oo suuqu uu cabasho ka yahay lacagta lagu sheegay canshuur oon istijaaheeda oon wax ayaa dukaanta ilaa shalay qunfullo iyo qoryo iyo xabad loo haystay waana garan weyna jahada ay ka socoto inta loola yimidaa waxaa la yidhi waxaa laydinka rabaa lacag oo billo ah oo munishibiyo maxay tahay billaha aad rabtaan billaha aan rabno hadda kolleyba waa idiin soo sheegi doonaa laakiin bil walbo aan waxaan idinka rabnaa lacag soddon doolar afartan doolar si kastaba suuqa xamarweyne waxaa ka sii horeeyey oo isnahan dadaal lagu hayay ganacsatada suuqa bakaraha oo iyana diiday bixinta lacagaha baadda ay ku soo rogtay dowladda federaalka ganacsatada suuqa bakaaraha markii ay diideen bixinta lacagaha baadda ay ku soo rogeen xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa goobaha ganacsi ee suuqaasi lagu weeraray waxyaabo qarxa taas oo keentay dhimashada in ka badan labaatan ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay soddon ruux oo ah ganacsatada iyo dad kaleoo doonayay inay suuqa wax ka iibsadaan iyadoona isbitaallada muqdisho buux dhaafiyeen tirada dhimasho iyo dhaawac ee la geeyey tan iyo markii ay dowladda federaalka heshiis ganacsi la soo gashay suuqa caalamiga ee bulshada bariga afrika e a c waxay waday olole ay ku curyaaminayso shirkadaha iyo ganacsatada suuqyada ugu weyn soomaaliya